بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal insha allahu tacaala waxaynu wax ka tilmaami doonaa qiso cajiib ah oo runtii lagu cibro qaato mudan ahna inaynu ku dayano qisadani waxay ku saabsiisan tahay saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa geesigii muslimiinta batal ka mid a abtaashii muslimiinta raggii naftooda iyo xoolahooda iyo maalkoodaba iyo sharaftooduba u huray muxamedun rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam iyo diinta islaamka saxaabigan waxa weye xabiib ibnu zayd xabiib ibnu zayd waxa weeye saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka kana mid ahaa saxaabadii ugu soo hor islaamtay oo wuxuu islaamay wuxuu ka mid ahaa raggii dhalinyarada ahaa ee ah saxaabadii ansaarta la socotay ee heshiiskii iyo baycadii la galay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam heshiiskii loogu magac daray baycat alcaqabati athaniya toddobaatanka saxaabi ay ka qeyb galeen waxaa ka qeyb galay isaga aabihii zayd iyo hooyadii labaduba ay ka qeyb galeen saxaabigan dhalinyarada ah wuxuu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwa ugu firfircoon qisadiisa uu runtii markii uu la kulmay ninkii lo odhan jiray musaylama alkadaab runtii waxay raad weyn iyo saameyn weyn ku leedahay dhammaan dadka muslimiinta ah oo dhan sanadkii tobnaad ee hijiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa kasoo baxay deegaankan la yidhaahdo alyamaama oo iminka gobolkan riyaad la dhaho ee iminkaba caasimada sacuudiga ah halkaas meeshaas ayaa la odhan jiray yamaama waqtigii hore waxaa kasoo baxay nin la odhan jiray musaylama ninkaasi wuxuu sheegtay nebinimo kadibna warqad buu usoo qoray nebi maxamed sala allahu calayh wasalam isagoo ku xusaya in uu isaguna uu yahay rasuulullah walciyaadu billah wuxuu qoray warqad ay sidan ayay warqaduna u qornayd wuxuu leeyahy min musaylama rasuulillahi ilaa muxamedin rasuulillah waxay ka timi musaylama oo ah rasuulkii ilaahay kuna socota muxamed oo ah rasuulkii ilaahay subxaan allah marka waxaad ninka musaylama la idhaahdo markii hore wuu qirsanaa inuu yahay muxamed maxay rasuulkii ilaahay laakiin wuxuu taagan yahay iminka aniguna rasuulkii ilaahay baana walciyaadu billah salaamun calayk buu leeyahay nabadgelyo korkaaga ha ahaato amaa bacdu intaa wixii ka dambaysana fa innii qad asharaktu fi lamri macak anigu arinka waa layla kaa qeybgeliyey wa ina lanaa nisfa alardi dhulkana badh baan iska leeyahay buu leeyahy waliqurayshi nisfahaa reer quraysheedna badhka kale leeyihiin walaakina qurayshan qowman yactaduun laakiin dadka nimankan qabaa'ilka quraysheed ah ayaa ah dad xadgudbaya warqad ayuu soo qoray ay ku qoran tahay fariintaasi markii warqadaasi ay soo gaadheen marka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee uu akhriyay kadib ayuu isaguna yidhi saxaabadiisii u qora warqada tan markaa waa la rogay warqadii waxaana lagu qoray bismi illaahi araxmaan araxiim lagu bilaabay magaca allah oo ah magaca ama rabbiga naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba iskale min muxamedin rasuulillaah ka socota muxamed oo ah rasuulkii ilaahay ilaa musaylamata alkadaab kuna socota musaylama oo ah beenaale assalaamu calaa man itabaca alhudaa nabadgelyo korkiisa ha haato cidda hanuunka raacda amaa bacd fa ina alarda lilaahi yuurituha man yashaau min cibaadi intaa wixii ka dambaysana dhulka ilaahay ayaa cidduu doono dhaxashiiya oo addoommadiisa ka mid ah waalcaaqibatu lilmuttaqiin cirib dambeedkuna waxaa iska leh oo keliya dadka mutaqiinta ah ama alla ka dhowrsada subxaan allah warqadaasuu markaa qoray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka warqadii markii la dhammaystiray ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonay cid uu u dhiibo markan warqada tan oo saxaabadiisii ka mid ah nin garaad leh oo caqli badan marka nin fariinsada ah oo yacni rasuul ah ayuu u baahday marka saxaabadiisiibuu kala doortay marka wuxuu kasoo xushay saxaabigan xabiib ibnu zayd radia allahu canhuma xabiib buu soo qabtay markaa rasuulku uu dhiibay warqadii wuxuuna yidhi ninka beenaalaha ah ee magaal deegaankan yamaamo jooga ee nebinimada sheeganaya uge warqadaas waa jawaabtiisiiyo cada subxaan allah xabiib waa soo qaaday markaa warqadii wuxuuna u yimi ninkii musaylama ahaa musaylamata alkadaab beenaalihii markaasuu soo galay golihiisii iyo meeshii uu joogay oo ay ciidamo isagu leeyahay ay ka ag joogaan oo isagana uu isla kibirsan yahay oo sanka u taagayo dabadeedna ninkii xabiib ahaa ayuu qabtay dhaqanka waktigaa jirayna waxay ahayd in aan cidda fariinta siday yacni cidda rasuulka ah ee waraaqaha qaada ee fariinsidaha ah inaan waxba la yeelin wuxuu ahaa dhaqan caalamkao dhan ka jiray subxaan allah laakiin ninkan musaylama maadaama uu beenaale yahay oo uu ku dhex fashilmay meesha tan ninkii fariinsidaha ahaa dhib badan buu gaadhsiiyey saxaabigii xabiib ahaa waxaa la weydiiyey oo wuxuu ku yidhi ma rumaysantahy moxamed inuu yahaa rasuulkii ilaahay xabiib wuxuu yihi radia allahu canhu haa moxamed waa rasuulkii ilaahay kadibna wuxuu yihi ninkii musaylama anigana ma i rumaysantay inaan rasuul ahay wuxuu yidhi xabiib radi allahu canhu maan maqlin dhagahayga waxbaa ka siiya maan maqlin waxaad i weydiisay musaylama wuxuu mooday inaanu dhab ahaantii ninkan xabiib ah inaanu maqlin su-aasha markaasuu weydiintii ku celiyey oo yidhi ma maqeen ma i rumaysan tahay inaan anigu ahay nebi jawaabtiibuu ku celiyay xabiib radia allahu canhu wuxuu leeyahay koomaan maqlin markaasuu cadhooday ninkii musaylama ahaa beenaalihii oo giir ka kacay oo cadhadiisii la dareemay markaasuu haddana ku celiyey oo yidhi xabiibow ma rumaysan tahay inaan nebi ahay xabiibna wuxuu ku celiyey isla jawaabtiisiiyo wuxuu yihi anigu maan maqal waxaa tidhi oo haddaama rumaysantahy moxamed inuu yahay rasuulkii ilahay xabiib wuxuu leeyahay haayo waan rumaysanahay subxaan allah yacni dullinimo ayuu dareemay ninkii musaylamat alkadaab beenaalihii dullinimo nebinimada sheeganayay dullinimo ayuu dareemay subxaan allah dadkiisii iyo ciidankiisii oo ag jooga dhexdiisa kadibna cadhadii faraa badneed intay qaaday ayuu yidhi dacni ha lagu sameeyey waran ama ama seef ha laga taago wayna ka taaganoo wayna dhaawaceen saxaabigaas radia allahu can markii ay dhaawaceen ayuu haddana ku celiyey ma rumaysantay inaan anigu nebi ahay wuxuu taagan yahay xabiib anigu maba maqalba waxaad leedahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah subxaan allah kadibna haddana wuxuu yihi ciidankiisii buu yeedhay ninkii musaylama ahaa ee beenaalaha ahaa wuxuu yihi ninkan xabiib ah ee saxaabigii rasuulka ka mida afka qabta waa la qabtay waxaa la yidhi carabka gooya waa la gooyay marka carabkii laa ilaaha ila allah dhiiggii oo afku ka daadanayo ayuu weydiiyey ninkii musaylama ee beenaalaha ahaa ma rumaysantay inaan nebi ahay buu taagan yahay xabiibna wuxuu leeyahay intuu madaxa ruxay may adigu ma tihid nebi laa ilaaha ila allah dhaawicii oo ku yaala xanuunkii isagoo damqanaya oo xanuunsanaya ayuu wuxuu weli iimaankiisii ayuu ku iyo caqiidadiisiiba weli ku taagan yahay laa ilaaha ila allah haddana ninkii waa sii xanaaqay ninkii musaylama ahaa wuxuu faray markaa saxaabigan in la qabto oo gacanta la gooyo waa la gooyo isla waa diintiibuu weydiiyey isna sidiibuu ku jawaab ta kale ha la jaro waa sidii oo kale ilaa jidhkiisii hilib hilib loo googooyay laa ilaaha ila allah kadibna wuu gubay saxaabigaas meydkiisii ninka musaylame beenaalaha ah yacni siduu u fitneynaya ee diintiisa ugu fitneynaya saxaabiga weyn ee qaaliga ah ee xabiib ibnu zayd ee naftiisa u horay diintii ilaahay iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la yaab le haddaba ninkan sidan u damqanaya ee dhiigu ka daadanayo ee carabka la jaray hilibkiisii la googoynayo ee haddana weli iimaankiisii kusii taagan iyo caqiidadiisii kusii taagan ayaa ah wax lala yaabo kaas waa dikri waa xus ayuu kuu yahay rasuulka ilaahayow adiga iyo qoomkaagaba muttaqiintana kuwa allah ka dhowrsada waxaa u sugan masiir iyo noqosho fiican jannooyinka cadni deganaansho rasmi ah ayay muttaqiintu ku leeyihiin albaabaduna waa kuwo furan oo furan wayna ku dhex dangeegsadaan jannada dhexdeeda waxayna u yeedhaan faakihooyin iyo cabitaano fara badan waxaana agtooda ahaan haween indhahoodu ku kooban yihiin ragga qaba oo keliya haweenkaasina way isla eg yihiin
هذا ما توعدون ليوم الحساب waa kaas waxaa laydinku yaboohay maalinta xisaabta maalinta qayaame إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
kaasna waa risqigannaga mana dhammaado